maamulka degmada guriceel iyo taliska booliska degmada guriceel ayaa kulan ay la qaateen bulshada deegaanka baliceel oo hoos yimaada guriceel waxa ay kala hadleen amniga iyo nabad ku wada noolaashaha bulshada deegaanka gudoomiye ku-xigeenka degmada guriceel shaafici jaamac cabdi ayaa u sheegay bulshada deegaanka inaan laga aqbali karin in qof dhul uu iska ooto ama uu ku sheegto milkiyad been ah boolisiga nooga yaallaa waxa weeyaan ama sharciyadda nooga taallaa meel ka baxsan magaalada wax ka fog shan kilomitr automaatikal cid milki sheegan kartaa inaysan jir cid milki sheegataa oo ayadii ku soo laabane sida ay ku milkideen ayadaa la rabaa inay qeexdo wax milki ah cid laga aqbalaayo qofkii baraag yeesha baraagtiisa waa la yaqaan inta laagta salaankeeda iyo inta yartoo ariga loogu hor waa la yaqaana qofka guri degan xerada ariga ahoo ariga ugu xaroodaan iyo meesha ilmuhu u sexdaana waa la yaqaana intaas wax ka dheeri ah cid laga aqbalaayo oo maamulka gurceel uu raalligu noqonayo ma jirto waxaanaan aqbali doonin in abaartidee meeshii aan deganaa jiray markaan aaranka ka guuro ciiddee soona raacda ma degi karto annagaa iskale in la yidhaahdo waxaas waa fasahaad dhaqankii soomaalida ka mid maahayn shuruucda qawaaniinka ahoo lagu dhaqmaahona ka mid maahan waxaan rabnaa in dhexdiinna aad nabadda ka shaqaysaan oo aad qolo walba ahbo qolada kale ay u naxariisato maanta qofkaan markuu meel dego birri waa laa shaka wuu ka guurayaa markuu ka guuro deg haddaad u baahanta laakiin berri markaas adiga aada deganay inaad tidhaahdo boos celisaan ka dhigana oo aad tidhaahdo meelaan samayna waa dhibaatadeeda leed taas marka waxaan idinka rabnaa in aad iska ilaalisaan taliyo ku-xigeenka booliiska degmada guriceel xasan quuri ayaa dhankiisa sheegay in jarista dhirta guriceel iyo deegaanada hoos yimaada ay ka tahay waxay xilligan ka dambeeyay mamnuuc cid kasta oo lagu qabtana sharciga la horgeyn doono
sidoo kale dhirta waxaan harsaynaa hadda waa geedo soo maa dhuxusha markuu ka hadlaya agaasimuhu geed qoyan geed qallalana sida badan dad ku xidhaan waa shidnaa geed qallalan oo geed qoyan lagu shidan maba la shidi karaba awrag dhuxuley ha jirso meesha ma fadhiyaan geedaha qallalan markii la soo guro ee la tiiriyo qashinsaarkooda waxa u noqdaa geed qoyanoo ama nagaara ama mataqaanaa geedaha yararka hordhulka ka baxu noqdaa xoolaha arga iyo ay daaqaan soo sax maa geedahaasay noqdaan batanba geed qalaalana laguma shidi karo geed qoyanna laguma shidi karaa deegaanka waa fahamteen soo maa waa la ogolyahay qof inta geedkaas qore ka soo jabsado inuu ilmaha raashinka u karsado waa la ogolyahay laakiin barnaamijka dhuxul la yidhaah deegaanka mana laga shidi karo go'aanayna ka gaareen warqadahoodina waa haynaa weliba